wasiirka warfaafinta ee somalilan saleebaan cali koore iyo guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay khilaafka ka aloosan magaalada laascaanood warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ayaa ku eedeeyey dagaalada iyo dhibaatooyinka ka jira magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xukuumadda somalilan ee madaxweyne muuse biixi guddoomiyaha oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada laascaanood waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo wax kasta oo la isku dayey oo nabad ah inuu madaxweynuhu buriyey isagu tusaale ahaan markii ay tii hore jabtay waxaanu european union ka isla qaadanay in salaadiinta goboladaas galbeedka jira ay arrinta tan soo dhex galaan iyaga oo ku wada hadlaya garaadada telefoonka inkastoo ay ku kala qaybsameen iyaga laftigooda haddana maalintii arrintaan isla gaadhay madaxweynuhu wuxuu ku ururiyay madaxtooyada dad isagoo halkaa ka soo saaray inuu salaadiin dirayo inay shir ku qabanayaan magaalada yugoori iyo in arrintii wadahadal lagu dhammaynayo taasoo cid la ogeyd oo la qaadatay haba yaraatee aanay jirin sida aada og tihiin waxaa meelaha laysla dhex marayaa iyadoo shaki badan la gelinayo joogitaankayga magaalada laascaanood aniga waxaa laga soo doortay magaalada laascaanood waxaana isoo doortay shacabkeeda iyadaanan mudanimada baarlamaanka ah ku matelaa waxaanan mar walba ku khasbanahay inaan dareenkooda ku shaqeeyo la socdo haddii ay nabad helayaan inaan nabad u doono oo aan nabadda u raadiyo kulana dareen ahaado haddii la dulmiyayana in aan inay isdifaacaan iyagu weerar iyo dagaal kuma jiraane kula dareen ahaado oo kula shaqeeyo ninkii intaa iyada ah ay dhib ku noqotana waxaan isleeyahay oo qofaan habeenna jirin arrintaa iyada ah madaxweyne tallaabo kastoo aad qaaday way fashilantay waxaan maanta kuwala talinaya dadkii wada dhashay ee wada deganaa waad kala erdaysay dhibaato weyn baad u geysatay deegaankii iyo dadkii halkan deganaa maanta wax dambe oo hadhay ma jiraan sida keliya iyo badbaadada keliya maanta jirtaa waxa weeye oo inaad ciidamada ka saarto maanta ood aqbasho baaqii odayaasha iyo garaadada iyo shirkii ay yeesheen beelaha dega gobolada tani ay yeesheen qodobadoodii inaad maanta geesta kale wasiirka warfaafinta somalilan saleebaan yuusuf cali koore ayaa ka jawaabay hadalla guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif wasiirka warfaafinta koore ayaa ku eedeeyey inuu jebiyey qodobo dastuuriya cabdirasaaq khaliif wuxuu caddaystay isaga oo turkiga jooga fakarkiisa siyaasiga ah ee uu kaga soo horjeeday jamhuuriyadda somalilan isagoo caddeeyey in aanu wax shaqo ah iyo wax hawla ka qaban doonin shaqaaqooyinka ka socda magaalada laascaanood wuxuu mar labaad halkan u yimid magaalada hargeysa wuxuu isku dayey in uu khiyaameeyo qarankan wuxuuna madaxweynaha ula tegay talooyin isagoo hore u diiday inuu waxba kala qabanayo madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya soo dhoweynaya garanaya qiyamka kursiga uu ku fadhiyo ayuu aqbalay oo la qaatay in uu laascaanood tago oo shaqaaqooyinkaa wax ka soo qabto waxaa hore ugu sugnaa golaha magaalada laascaanood wasiiro fara badan oo ilaa lix wasiira madaxweynuhu wuxuu ka codsaday inuu markaa uu ka qayb noqdo xaaluraadinta arrimaha lagu kala duwanaa madaxweynuhu wixii uu tala siin karay iyo wixii uu taakulayn siin karayba wuu u soo dhameeyey markuu laascaanood noogu yimid waxa uu noqday qofka keliya ee dhibtii meesha taallaysii laba jibbaaray oo dhanka kale iska taagay hadday tahay facilities uu ku bixinayo xagga kale iyo warkii dowladda oo uu liigaraynayo iyo wixii aanu xal u aragno oo uu naga daba burburinayo ama cidda aanu la hadalnay wax ka duwan u sheegaya ummadda reer somalilan waa dad walaalaa oo ehla wayna wada noolaan jiraan waana wada noolaan doonaan qofka xumaan kaga taliya taariikhda ayaa qori doonta qofka wanaag kaga taliyana taariikhda ayaa qori doonta waxaan ugu yeedhayaa cabdirasaaq khaliif in uu xilka si toosa isaga casilo qodobadii uu ku ahaa dhammaantood guddoomiyaha golaha wakiilada ee dastuuriga aha wuu jiri khadar maxamed cakule v o a hargeysa